أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعيin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiiru suuraةi الrum casharkeenna aayadda labaatanaad ayuu ka bilaabmayaa caawa qaala tacaalى alla wuxuu yidhi wmin aayaatihi an khalaqakm min turaab wamin aayaatihi alla aayaadkiisa iyo calaamadihiisa tusaaya awoodiisa iyo waxdaaniyadiisa waxaa ka mid ah an khalaqakum inuu idin abuuray idinka min turaabin ciid ou idinka abuuray huma markaa dabadeed idaa antum waaba idinka oo basharun bashar ah bani aadam aad tihiin tantashiruuna yacnii aada markaa faafaysaan ood dhulkii ku kor faafaysaan aayaddan laga bilaabay ilaa dhowr aayadood rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamayaa qudra qudradiisa iyo awoodiisa iyo tadbiirkiisa wax lagu garan karo inuu isaga ku keli yahay abuurista iyo maamulka iyo tadbiirka sida uu maamulka iyo abuurista iyo tadbiirka uu keli ugu yahayna waa in cibaadada loogu keli yeelaa ujeedka laga leeyahay intaasuu hay marka allah subxaanahu watacaala wuxuu ka bilaabay abuuristeenna oo khalqiga bani aadamka uu soo maray abunaa aadam oo ciid laga abuuray ayaa inaga waxaa naloogaga dhigay in alla uu ciid naga abuuray wixii adiga aabbahaa laga abuuray adna waa laga abuuray aadamna abulbashar weeyaan marka allah wuxuu yidhi wamin aayaatihi alla aayaadkiisa calaamaadkiisa tusaayo kelinimadiisa an khalaqakum inuu idin abuuray ayaa ka mid ah min turaabin ciid inuu idinka abuuray oo aadam baa ciiddii laga abuuray huma markaa dabadeed idaa antum idinka waaba idinka oo basharun aad tihiin bashar tantashiruuna aada faafaysaan ood dhulkii markaa korkiisa aada ku soconaysaan ood ku faafaysaan ood noloshii iyo masaalixdii iyo danihiinnii iyo aada markaa ugu faafaysaan abuuristii marka yaana loogu calaamad sheegtay oo rabbi subxaanahu watacaala uu noogaga dhigay calaamad isaga waxdaaniyadiisa aan ku garanayn wa min aayaatihi alla aayaadkiisa an khalaqa inuu idiin abuuray lakum idinka uu idiin abuuray baa ka mid ah min anfusikum nafihiina xaggooda uu idinkaga abuuray aswaajan xaasas kuwa lamaanayaal ahoo idinka idinku lamaansan litaskunuu inaad ku xasishaan darteed ilayha xaggeeda aada ku xasishaan wajacala wuxuu yeelay alle beynakum idinka dhexdiina idinka iyo xaasaskiinii mawadatan kalgacayl iyo waraxmatan naxariis ayuu yeelay ina fii daalika kaagaa lasoo sheegay la aayaatin baa ku sugan aayado ilaahay waxdaaniyadiisa lagu garanayo liqowmin qolo ayay ugu sugan yihiin qolada oo yatafakaruuna fakarayaan oo wax fiirfiirinayaan ayay ugu sugan yihiin tii hore marka aadam iyo abuuristiisay ahayd middan dambena dhowr nicmo ayaa isdhex yaallo nicmada koowaad ay tahay xaasas inuu u abuuray ragga haweenkuna inuu niman xaasas uu uga dhigay oo uu sidaa markaa yacni uu u abuuray waa nicmo leanna qofka wuxuu u baahan yahay waxyaabahan isaga marka jinsigiisa la xiriiro ee haddana baahi uu u qabo inuu guto waa u baahan yahay haddana inuu ku guto axad isaga la mid ah oo jinsigiisa ahna waa nicmo labaad nicmada saddexaadna waxa ay tahay in iyaga ilaahay subxaanahu watacaala kalgacayl uu isu dhexgeliyey iyagoon qaraabo aan aanan ahayn awal oo dad markaa yacnii hilib wadaaga aan ahayn ayaa marka laysguursado ayaa waxaa xasilayo xiriir ayaa imaanayo ninkiiyo naagtii xiriir baa imaanayo ninka uu la yeelanayo haweenta qaraabadeeda ee haweentii ninka qaraabadiisa xiriir bay la yeelanaysaa waxaasoo dhan marka waxaa la yidhaha musaaharo iyo xiditinimo xididtinimadaasna qaraabanimow alla geliyey subxaanahu watacaala ee ninka iyo haweenta isqabana kalgacayl ayuu isu geliyayo dad inay iyaga iskaga dhowaadaan ilaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay dhar inay isu yihiinba suuratulbaqaraan kusoo marnay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dharkana marka shayga jirkaaga ugu dhowaanshiyaha badan weeyaan marka intaas oo nicmo ah baa halkan aayaddan ku guda jirto alla awoodiisayna ku timid marka taabou rabbi subxaanahu watacaala uu ka waramaya wa min aayaatihi alla aayaadkiisa isaga waxdaaniyadiisa lagu garanayo an khalaqa lakum inuu idiin abuuray ayaa ka mid ah min anfusikum idinka nafihiinna xaggeeda uu idinkaga abuuray yacnii bani aadam aswaajan lamaanayaal inuu idiin abuuray xaas yacni litaskunuu inaad ku xasishaan ilayhaa xaggeeda saa ugu xasishaan ayuu alla idinkugu abuuray wajacala xasil buu qofkii ka helayaayoo gurigii hadday xaas u joogto maanta dhan siduu usoo shaqaynayo uu nolol adag ugu jiro haddii uu og yahay guri aan buuq lahayn inuu usoo hoyanayo ninkaasi niyaddiisu waa degan tahay haddii marka gurigu buuq uga furan yahay ama guriba uusan jirinna mar walbaa nuqsaan iyo wax unbaa ka maqan qofkaasi wajacala wuxuu yeelay alle beynakum idinka dhexdiina mawadatan kalgacayl buu dhexdiinnii yeelay labada isqabta kalgacayl buu ilaahay isu geliyey waraxmatan iyo naxariis ayuu yeelay alla subxaanahu watacaala oo dad bay isugu dhowaanayaanoo waa isjeclaanayaan oo waa isku degan yihiin oo midkood hadduu dhinto kan kale xoolihiisiiba wax ka dhexlayaa wax fara badan oo awal aan hore u jirin baa kan ku imaanaya dartiis ina fii dalika kaagaa la aayaatin baa ku sugan aayado liqowmin bay ugu sugan yihiin yatafakaruuna fakarayaan marka guryaha nicmo waaye xaasaskuna waa nicmo ilaahay subxaanahu watacaala dadka ugu nicmeeyey ee buuqa ka taaganna waxa uu ka imaanayo waxaa ugu badan diinkii ilaahay oo un laga leexday xuquuqdiioo si noqotay ama dadkii oo si uun labada qof midkood uun xagga diinku ama labadoodaba wixii lagu lahaa markaa ay ka fogaanayaan unbuu ka imaanayaa ee maanta guryaha huraya ood u jeedaanna agtharkeeda waxyaabaha uun hurinayo macaasi iyo dunuub lagu dhex jiro un weeyaan ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la-aayaatin baa ku sugan aayado liqowmin bay ugu sugan yihiin yatafakaruuna fakarayaan wa min aayaatihi alla aayaadkiisa khalqu samaawaati samaawaad abuuritaankooda wal ardi dhulka abuuristiisa uu abuuray ayaa ka mid ah alla aayaadkiisa waاkhtilaafu alsinatikum luqadihiina iskhilaafitaankooda kala duwanaanshahooda ayaa alla aayaadkiisa ka mid ah wa alwaanikum midabadiina kala duwanaanshahooda ayaa alla aayaadka lagu garan kara ka mid ah waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa ina fii dalika kaagaasna la aayaatin baa ku sugan aayado iyo calaamaad alla lagu garto lilcaalimiina kuwa wax garanayay ugu sugan yihiin haddii lilcaalimiina la akhriyana waa sidaas oo xarafkan laba qira'a ku jirto lilcaalimiina laamka in la hoos dhigo iyo lilcaalamiina in laamka la kor dhigo caalamka ideylkiis ayaa rabbi ku garan karo arrintan iyadan ayb wa min aayaatihi alla aayaadkiisii khalqu samaawaati samaawaad abuurista ou abuuray baa ka mid ah samaawaadkan wal ardi dhulka abuurista ou abuuray baa ka mid ah oo haddaad dhulkani cirkan maxaa gaar iyaga loogu sheegayaa waxa kaleba ilaahay isagaa abuuray iyaga waxaa loo sheegayaa waa waaweyn yihiin meel allaale meeshaad tagta dhul unbaad ugu tegaysaa meel allaale meesha aad tagtana samada waa kaa koraysaa walidaalika ilaahay wuxuu yihi lakhalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas cirka iyo dhulka abuuristoodu dadka abuuristooda waa ka waaweyn yihiin marka shaygan weyn eed mar walba midna aada hoostiisa joogto midna aada korkiisa ku soconayso ayaa waxaa lagu leeyahay war iyaga isma abuurine wax ka yar baan is abuuri karine laabudda axad abuuray inuu jiro cibaadada ambiyada ay dadka ugu yeerayaanna axadkii cirkaas iyo dhulkaa abuuray hala caabudo waay waa gar marka cid ay dhibaysana aan jirin ilaa qof un baatil raba ma ahan marka ilaahay aayaadka waxdaaniyadiisa tusaya ama qudradiisa khalqu samaawaati samaawaad abuuritaankooda uu abuuray isaga ayaa ka mid ah wal ardi dhulka abuuristiisa waاkhtilaafu alsinatikum luqadihiina kala duwanaanshahooda alsina waa jamcu lisaan lisaankuna luqadaa laga wadaa oo waxaa laleeyahay marka lisaanu fula lisaanu fulaan qofkaa luqadiisu waa saa iyo saa lisaanuhu acjamiyun lisaanuhu carabiyun ayaa la leeyahay nacam marka luqadaha kala duwan iyaduna waa nicmo kale luqaddu sideedaba wax aada u cajaa'ib badan waayo ilaahay subxaanahu watacaala dadkan baahida iyaga dhexdooda iskaga dhex jirto waxay ku bayaansadaan ama ay ku caddaystaan luqadooda luqadahaasna ilaahay baa dadka baray oo ku ilhaamiyey oo markay ummado badan meel isugu yimaadaan xajkoo kale qofku marku tago wuxuu arkayaa ummado fara badan oo nin walbaa luqad ku hadlayo nin walbaana marka qoomkiisu way fahmayaan ee qofka kalena wax uu ka garan kara ma leh nacam dadka marka luqadahooda kala duwan ee rabbi sidaa uu u kala yeelay waxdaaniyada allay tusaysaa ayb luqadu midda kale aji cajiibka ay leedahay waxaa ka mid ah ruuxa dadna way bartaan dadna waxbarasho waxbarasho uma soo galaan oo ilmaha yaryarka ah marka uu luqadda hooyadiis baranayo ee barasho oo loo dhigaayo oo la leeyahay kelmaddan macnahaasaa laga wadaa xafid kelmaddanna sidan baa laga wadaa kan waa ficil midkan waa faacil sidaana alla isugu xiraa iyadoon la dhihin buu ilmuhu barana waxa uu ku baranayana waxa ay tahay ku dhex jirka iyo mumaarasada iyo dhexgalka iyo shaygii oo loogu tilmaamayo ama loogu sheegayo si iska baraatika aha loogu sheegaa cunugii wuxuu maqlayaa hooyadii oo hadlayso saxankaas soo qabo waxaan meeshan ha laga qaado derbi iyadoo tilmaamayso derbi dhehayso ayuu maqlayaa sidaasuu ku baranayaa nin marka luqadii buug iyo qalin loogu qaa u qaatay ma aha ilmahaas marka luqadda ay sidaa fudud u baranayaan iyo luqadaha kala duwan iyo waa marka yacnii caja waxa weeyaan qudrada rabbi subxaanahu watacaala culimadana waa isku khilaafaan maado usuulka baxdi usuulka la dhexgeliyo waaye laakiin hadda yacni sidau ugu jira aanay aada u muuqanaynin markay mabaaxifta ka hadlayaan kitaabka iyo ayay waxay geliyaan luqaadka luqaadku marka waxay leeyihiin isdilaaxi miya mase waa tawqiifi isdilaaxi marka waxay ka wadaan ma afgarad dadkii meel deganba ay samaysteen miya mase waa tawqiifi oo rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa sidaas ku ilhaamiyo dhaha yidhi oo yacni meel miyay markaa kasoo qaateen oo aadam miyaa laga dhaxlay war dheer baa ku jira laakiin macno saa usii weynoy leedahay ma garan karo kulle ayb marka allah wuxuu leeyahay wakhtilaafu alsinatikum luqadihiina kala duwanaanshahooda ayaa ilaahay aayaadkiisa ka mid ah wa alwaanikum midabyadiina kala duwanaantooda dadku midabkooda waa kala duwan yahay mid waa madow aad u daran mid madowgiisu waa khafiif mid waa maariin mid waa yacni guduud camalu u dhow yahay mid waa aad ba u cad yahay dadku timahoodu isku mid maaha midaba iyo kalaro kala duwan bay leeyihiin kulli allah u yeelay nabigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaahay aadam wuxuu ka abuuray ciid meel kasta laga soo qaaday markaasaa bani aadamkiina sidaa ayuu ku yimid dabcigiisana sidiiba u kala duwanaaday midabadiisuna sidiibay u kala duwan yihiin kullukum banuu aadam wa aadamu min turaab dhammaantiina aadam baad ka timaadeen aadamna ciid ayuu ka yimid buu yidhi marka midabadaa kala duwanna waa iyadana qudro rabbi subxaanahu watacaala wax lagu garto ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayaatin baa ku sugan aayado lilcaalimiina kuwa wax garanayay ugu sugan yihiin ama lilcaalamiina caalamiinta dhammaantood wa min aayaatihi manaamukum billeyli waannahaari waibtigaa'ukum min fadlih wa min aayaatihi alla aayaadkiisa lagu garanayo waxaa ka mid ah manaamukum hurdadiinna bileyli fi lleyli habeenka dhexdiisa aada seexanaysaan waibtigaa'ukum jerintiinna iyo raadintiinna min fadlihi ee wanahaari dhe iyo maalinkii waibtigaa'ukum iyo raadintiinna min fadlihi aada raadinaysaan rabbi fadligiisa ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayaatin baa ku sugan liqowmin buu ugu sugan yahay qolo qolada oo yasmacuuna maqlayaan dad wax maqlayaa aayad iyo yacni qudrada rabbi subxaanahu watacaala waxay ku gartaan ay u tahay halkanna marka habeenka iyo maalinka oo qofka marna uunan seegaynin yaa rabbi uu ka waramaya wa min aayaatihi alla aayaadkiisa lagu garanayo isaga waxdaaniyadiisa manaamukum baa ka mid ah hurdadiina bileyli aada hurdaysaan bileyli marka manaamukum ay ku tacalluqaysaa wabtiqaa'ukum iyo raadintiina min fadlihi aada raadinaysaan binnahaari maalintii aada raadinaysaan marka maalinkai habeenkii saas u kala qeybsan yihiin bileyli wanahaari waa laysku cadfay marka manaamukumta waa bileyli wabtiqaa'ukumtana marka waxaa weeyaan fadliga alle maalinkii baa la raadiyaa saas waa tafsiir tafsiir kale wuxuu leeyahay mana wa min aayaatihi manaamukum hurdadiina waayo bileyli aada seexanaysaan iyo wanahaari maalinkii habeenkiina marka dad baa seexdo dadku siday u badan yihiin maalinkiina dad seexdo waa jiraanoo dadka habeenkii shaqeeyo ama waardiyaalka ah ama habeenkii shaqeeyana maalintiiba ay seexdaan marka labada sidaan waa la dhihi karaa weliba da meelaha haddaad yacnii meelahan marka adduunka aada looga shaqaysto oo shaqadu ay aada u badan tahay afar iyo labaatanka saac meelo waxaa jira aanba yacni shaqadu aynan ka dhammaanaynin oo dadku markaa qolana ay maalinkii shiftiga ku jirto qolana habeenkii ay ku jirto ee kuwaasoo kale marka maalinkiibay seexanayaan kuwa habeenkii shaqaysanaya tafsiir labaadna aayadda sidaa waa u tahay marka la leeyahay marka habeenka sida badan waa ilaahay wuxuu ka dhigay wax raaxadii daalka idinka gooyo hurdo ayuu habeenkii ka dhigay libaas buu idinkaga yeelay marka la leeyahay macnaheedu maahan in maalintii aan la seexo karin oo habeenkii shaqo ma bannaana in la leeyahay maaha habeenkii marka shaqo waa bannaan tahay maalintiina waa la shaqaystaa sida badan laakiin shaqadu waa maalin jiifkuna waa habeen qofkii habeen shaqeeyana jiifkiisu waa maalinay noqonaysaa aayaddu marka mufasiriinta labada siba waa u sheegaan wa min aayaatihi alla aayaadkiisa manaamukum hurdadiina bileyli aada seexanaysaana ka mid ah wanahaari iyo maalinkii wabtiqaa'ukum iyo raadintiina min fadlihi aada raadinaysaan oo risqiga rabbi subxaanahu watacaala aada raadsanaysaan ina fii dalika kaagaa laayaatin baa ku sugan liqowmin buu ugu sugan yahay qolo qolada oo yasmacuuna wax maqlaayaan wa min aayaatihi yuriikum lbarqa khawfan wa tamaca wa min aayaatihi alla aayaadkiisa yuriikum iraa'atuhu tusintiisa iyaakum idinka uu idin tusinayaa ka mid ah aayaadka alleh albarqa hilaaca khawfan khaa'ifiina xaal aad tihiin kuwii cabsanayo wa damacan daamiciina xaal aad tihiin idinka oo damcayo quudaraynayo roobkaas wa yunasilu wa insaaluhu dejintiisaa ka mida alla aayaadkiisa min asamaa'i samada xaggeeda uu ka dejiyey maa-an biyo uu kasoo dejiyey fa yuxyii waa noolaynayaa bihi bilmaa'i biyihii al arda dhulkiibuu alla ku noolaynayaa bacda mowtihaa geerideeda ka gadaalay markay dhimatay oo abaar la dhimatay ina fii dalika kaagaa la aayaatin baa ku sugan aayado liqowmin buu ugu sugan yahay yacqiluuna wax garanayaan aayaddan iyada tarkiibkeeda marka hore haddaan ku hormarno oo min aayaatihi yuriikum kuwii hore o dhan u fiirso an khalaqakum an khalaqa lakum labadaba marka anta iyo ficilka ka dambeeya masder baa laga dhalaaliyaa waa isim ayaa ka imaanaya meeshaas masderkaas baana wuxuu noqonayey mubtada noqonayay leanna wamin aayaatihi waa khabar iyadee wamin aayaatihi khalqu samaawaati iyo manaamukumna waaba masderkii oo aan u baahnayn in la dhalaaliyo ayb aayaddan laakiin wamin aayaatihi yuriikum yuriikum waa ficil mubtadihiina da ficil lagama dhigi karo wamin aayaatihi khabar hadday noqoto yuriikumna ay no ficil mudaaric ou noqdo ficilka mudaaric ma noqon karo mubtada isaga khabarku ficil waa noqon karaa khabarku jumlana waa noqdaa shibhi jumlana waa noqdaa laakiin mubtada isagu sidaas ma aha ama wasfi buu noqonayaa mubtadaha ama isim khaalisa ayuu iska noqdaa meeshaan marka waxaa la leeyahay yuriikumta laba macnaba waa bannaan tahay an yuriyakum an in lasoo qadaro oo markaa anta laga gooyo maxduufo ay tahay waana bannaan tahay anta in la gooyo sidaan oo kale qaar maslagaas bay marayaan qaar kalena waxay leeyihiin yuriikumulbarqa iyadoo aan anti xarafkii masdar oo aan la haynin ayaa waxaa bannaan in masder laga laqbeeyo in markaa yacni masder laga laqbeeyo ayaa bannaan oo waxay yidhaahdaan marka culamaa culamada naxwada sabkun bilaa saabik ayaa la yidhaha sabkun bilaa saabikin wax wax lagu dhalaaliyoon jirin in wax la dhalaaliyo marka yuriikum saa darteed baa waxaan u dhahnay iraa'atuhu yuriikum maadaama xarfu mudaaracadu godan tahay araa waaye marka ficilkan asalkiisa waa idin tusayaa waa yuriikum wou idin tusayaa maadaama ay tahay iraa'atuhu baa laga laqbeynayaa tusitaankiisaa la leeyahay wa min aayaatihi alla aayaadkiisa waxaa ka mid a yuriikum ay iraa'atuhu tusintiisa ou idin tusinayo iyaakum adinka ou idin tusinayo albarqa hilaaca ou idin tusinayaa ka mid ah sabkum bilaa saabig marka saas waay waana la arkaa marar badan axaadiidta iyo qur-aanka iyo waa lagu arkaa xarafkii masderka anti iyo maadii iyo oo maqan in masder layska dhalaaliyo ficilkii oo mujarada masder laga laqbeeyo macno ahaan sidaa la yeelo waa dhacdaa xadiidkii arbiciinka ku jiraa ka mida tacdilu bayna thnayni sadaqatun tacdilu bayna thnayni cadluka bayna thnayni waa macnaha nacam ayb wa min aayaatihi alla aayaadkiisa yuriikum iraa'atuhu tusintiisa iyaakum idinka uu idin tusinayaa ka mid ah albarqa hilaaca uu idin tusinayo khawfan khaa'ifiina idinkoo cabsanayo wa damacan daamiciina idinkoo damcayo yaa cabsanayo musaafirku waa ka baqaa roobka oo ninkii jid ku socdo oo yacnii safar ku jiro ee markaa alaab iyo wax wato oo roob markuu isa soo xirxiro waa baqaya wuxuu isleeyahy alaabtii waa kaa qoyeysaa haddii uu meel socdo tog iyo wax lamida uu marayana wuxuu isleeyahay toggaani hadduu daad kugu keeno waa kuu dhammaatay buu leeyahy alaabtaadii iyo waxaagii khasaartay halkaas qoladaa marka waa cabsanayaan muqiimka ninkii iska ahoo meeshiisii joogo xoolihiisii ku dhex jirana ee dhibicdaas roobka ayuu rabaayo wuxuu isleeyahay roob markuu soo xirxirmo damac baa gelayo aad buu u farxayaa marka dadkii labadaas qolo waay marka khawfan wa damacan sidaas waay hilaac ou alla idin tusayaa khawfan khaa'ifiina idinkoo cabsa xaal aada cabsanaysaan wa damacan daamiciina xaal aada damcaysaan ood quudaraynaysaan roobkaas wa yunazilu alla waa dejinayaa min asamaa'i samada xaggeeduu kasoo dejinayaa ama waxaa tiraa wa insaaluhu dejintiisa ayaa ka mida alla aayaadkiisa min asamaa'i samada xaggeeda uu kasoo dejinaya maa-an biyo fa yuxyii waa noolaynayaa bihi bilmaa-i biyaha sababkooda al arda dhulkiibuu ku noolaynayaa bacda mowtihaa dhimashadeeda kadib ay ku dhimatay abaar ina fii dalika kaagaa la aayaatin baa ku sugan liqowmin buu ugu sugan yahay yacqiluuna wax garanayaan dad wax garanayo ayay aayad iyo calaamad u tahay wa min aayaatihi an taquuma asamaau waalardu biamrihi huma idaa dacaakum dacwata min alardi idaa antum takhrujuun wa min aayaatihi alla aayaadkiisa waxdaaniyadiisa tusayso an taquuma asamaau qiyaamu samaai samada utaagnaanshaheeda waalardu dhulka utaagnaanshaheeda qiyaamu lardi biamrihi amarkiisa inay u taagan yihiin baa ka mida ilaahay waxdaaniyadiisa aayaadka lagu garanayo ayb uma markaa dabadeed idaa haddii dacaakum uu idiin yeero rabbi dacwatan yeeritaan halmar yeeritaan hadduu rabbi idiin yeero idaa antum waaba idinka oo takhrujuuna aada soo baxaysaan min alardi dhulkii aada ka soo baxaysaanba waaye oo markuu idiin yeero rabbi hal mar idiin yeerana dhulkii baad fud fud kasoo dhahaysaan oad kasoo baxaysaan si aada bankii qiyaamaha u timaadaan oo rabbi hortiisa la idiin soo joojiyo ayb wa min aayaatihi alla aayaadkiisa an taquuma asamaau waalardu qiyaamu samaai samada taagnaanshaheeda waalardi dhulka taagnaanshihiisa maxay u taagan yihiin labadooda biamrihi ay u taagan yihiin baa ka mid ah ibnu mascuud wuxuu yidhi qaamatac laba macnaba meeshaa waa ku jiraan amarkiisay u taagan yihiin oo sidii isaga ou rabo unbay yeelayaan markii la amro inay biyihii roobka ka imaadaan markii yacni sidii inta alla uu doono inay taagnaadaan unbay taagnaanayaan dhulkiina sidoo kale waxa uu soo saarayo iyo kulli amarka rabbi unbay labaduba u taagan yihiin dawaaciyatan lirabbihim iyagoo rabbigood adeecayo macno kalena waxa uu yahay an taquuma asamaau waalardu biamrihi dhulka iyo cirka labadaba amarka rabbi bay ku taagan yihiin oo macnuhu waxay tahay samadan tiir kuma taagna rabbi amarkiisa unbaa ay ku taagan tahay hadduu doono marka iyada dhan buu soo ridi karaa dhulkiina sidoo kale waayo amarka rabbi unbuu ku taagan yahay oo cabdullaahi bni mascuud wuxuu yidhi qaamataa dhulkii yacni way istaageen calaa gayri camadin tiir la-aan bay taagan yihiin biamrihi bayna ku taagan yihiin waqiila waxaa la yidhi yaduumu qiyaamuhumaa biamrihi inta in allaale inta dhul ou jiro cir ou jiro waa inta ilaahay amarkiisu sidaa uu yahay maalinkii uu doono in la laalaabo iyaga dhan waa la laalaabayaa yowma nadwi samaaa ka tayi sijilli lilkutub ayaan soo marnay dhulkaanna sidoo kale waa bedelmayaa oo waa isaga laftiisii marka rabbi subxaanahu watacaala uu u bedelayaa macaanidaa labada abaa marka meeshaa ku jiro uma markaa dabadeed idaa dacaakum hadduu idin yeero rabbi dacwatan yeeritaan hal mar hadduu rabbi idiin waco ou idiin yeero idaa antum waaba idinka oo takhrujuuna aada soo baxaysaan min al ardi dhulkii aada kasoo baxaysaan dhulkii markaa kasoo baxdaanna marka rabbi baad soo hor istaagaysaan oo bankii qiyaamaha ayaad imaanaysaan oo waqifuuhum inahum mas-uuluun ayb walahu man fi samaawaati waalardi kullun lahu qaanituun intaa marka mid walba aayaadka rabbi naloo soo tilmaamay oo waxdaaniyada rabbi subxaanahu watacaala iyo halkan marka alla haddana milkigiisiibuu ka sheekaynayaa waxa kaa maamulka iyo tadbiirkiisiibuu ahaa haddana macno labaad oo rubuubiyada ka mid uu ka hadlayaayo isagu inuu dhul iyo cerba hantay walahu welilaahi alla oo keliya unbuu u sugnaaday man duul fi samaawaati samaawaat dhexdooda ku sugan wal ardi dhulka korkiisa ku sugan kullun mid kastaa qaanituuna kuwii adeecaya weeyaan lahu isaga kuwa adeecaya dhul iyo cer waxaa ku dhex jira malaa-ig iyo jinni iyo bani aadam kulli rabbibaa yaa yacni yaa iska leh isagay u sugnaadeen kullun mid kastaana qaanituuna kuwii adeecaya weeyaan lahu isaga adeecaya isagay ka dambeeyaan daacadaas marka saddex tafsiir baa ku jirto mid kastaa see u adeecayaana cabdullaahi binu cabaas radia allahu canhumaa wuxuu yidhi daacada la sheegaya nolosha iyo dhimashada iyo isa soo bixinta rabbi bay ku adeecayaan intooda badanna caasuuna fii maa siwaa dalika min alcibaadati dadka intiisa badanna xagga cibaadada rabbi caasi bay ku yihiin laakiin nolosha iyo geerida iyo isa soo bixinta waa ku adeecayaan nin diidi kara male oo waad arkaysaa nin ilaahay adeecsan iyo mid diidanba waa dhimanayaan markii ilaahay ugu talagalaa naftu waa tegaysaa nolosha uu noolaanayana rabbi baa nooleeyey subxaanahu watacaala isaga isma noolaynin marka nolosha iyo dhimashada iyo isa soo bixinta saddexdaba rabbi buu ku adeeca macnaha marka qaanituunada sidaas waaye ibnu cabaas saasuu ku fasiray ibnu jariirna tafsiirkaasuu doortay isaga ayb qunuudkan hadda la sheegaya daacada waa saddexdaas arin way adeecayaanoo macnaha waa ka dambeeyaanoo waa caabudayaan dadka oo dhan in laga wada maaha leanna dadka oo dhan waa ujeednaa inaynan rabbi caabudaynin kulligood macnaha labaadna qaanituunada in laga macneeyo ay biiqraarihim biannahu rabbuhum wa khaaliquhum waxay qirsan yihiin dadka ay isla ogol yihiin inuu isaga abuuray rabbigoodana uu yahay cibaadada haba ku kufriyeene macnahaasna qataado ayaa ku fasiray marka kullu lahu qaanituun waxay tahay gaal iyo muslimba dhuli cer yaa abuuray allah abuuray buu leeyay adiga yaa ku abuuray allah i abuuray buu dhahaya walain sa'altahum man khalaqahum layaquluna allah yaa idin abuuray haddii la yidha adiga maa is abuuray mayuu ku dhahayaa inta badan inta badan marka qaanituunada adeecitaanku waxaa weeyaan iqraaruhum biannahu rabbuhum wa khaaliquhum sidaa marka qataado ayaa ku wado iyadana macnaha saddexaad waxa uu yahay kullu lahu qaanituun in cala lkhusuus loo jeedo oo dadka mu'miniinta gaar ahaan in laga wado hadda aduu macnaha hore ayuu doortay ibnu jariir kaasaadna moodaa aayadda hore inuu munaasab u yahay uma idaa dacaakum dacwatan min alardi idaa antum takhrujuun inaad soo kacdaan ood qubuurihii kasoo kacdaan ma diidi kartaan maxaa yeeley allah idin leh kullu lahu qaanituun marka macna ahaan waxaad moodaa macnaha hore ibnu cabaas uu ku fasiray in aayaddu aada ugu xoog badantay oo nin ilaahay ku diidi kara ma jiro nolosha iyo geerida iyo isa soo bixinta nin walba waa lasoo saaraya walahu welilaahi alla oo keliya unbuu u sugnaaday man duul fi samaawaati ku sugan samaawaat dhexdooda wal ardi dhulka dhexdiisa ku sugan kullun mid kastaa dhammaan qaanituuna kuwa adeecayo weeyaan lahu lilaahi alle wa huwa aladii yabda-u lkhalqa huma yuciiduh wa huwa ahwanu calayh wa huwa alle aladii allihii weeyaan yabda-u bilaabayay alkhalqa abuurista uma markaa dabadeed yuciidu waa soo celinayaa hu abuuristii buu soo celinayaa mar labaad baa qofka abuurkiisii la soo celinayaa wa huwa icaadada iyo soo celintuna ahwanu ay hayinun waa mid fudud calayhi cala llaahi alla korkiisa waa mid ku fudud waay walahu welilaahi alla unba u sugnaaday almathalu tilmaanta alaclaa saraynta badan allah iska leh fi samaawaati samaawaat dhexdeed iyo walardi dhulka dhexdiisaba wa huwa isagu alle alcasiizu alla addoomihiisa ka adag waa alxakiimu falsan ayb wa huwa alle alladii allihii weeyaan yabda-u bilaabayay alkhalqa abuurista allaha bilaabay wa cid isagoon meel ka fiirsanin abuurista isagaa bilaabay uma markaa dabadeed yuciidu waa soo celinayaa hu khalqigiibuu soo celinayaa abuuristii oo bani aadamkii waa la nooleeyey xayaataa la geliyey waa la abuuray waa dhintay waa ciiddii buu ku darsamay haddana mar labaad baa lasoo abuurayaa oo lasoo celinayaa wa huwa damiirku wuxuu u noqonayaa marka soo celinta wahuwa soo celintuna ahwanu ahwanu hadda marka tarkiibku sida uu u yaalla waa afcalu tafdiil laakiin wa afcalu tafdiil laysa calaa baabihi waxaa la yidhaha ma ka laqbeynaysid afcalu tafdiil lianna haddaa ka laqbaysid macno qaldan baa soo baxayo waxay noqonaysaa wahuwa soo celintu ayaa ahwanu u fudayd badan caleyhi alla korkiisa markaad tiraa waa u fudayd badan tahay midii hore inay ku cusleydaa laga fahmi karaan ee wax ilaahay ku culusna ma jiraan wahuwa ahwanudan marka ay hayinun calayhi waa mara afcalu tafdiil maba laga laqbeynaya waxaa la leeyahay wahuwa soo celintu ahwanu ay hayinun waa mid fudud waaye calayhi calallaahi alla korkiisa mid ku fudud waaye waa ku fudayd badan tahay haddaad tidhaahdid nooc dhibaato ah baa markaa laga fahmaa midda hore sidaasna maqsuudku maaha iyo ujeedadu haddii afcalu tafdiil calaa baabihi laga dhigana macnuhu markaa yacni in si kale loo macneeyay noqonaya haddii sawaabka la rabo macnahaasuna wuxuu noqonayaa wahuwa soo celintu ahwanu waa mid fudayd badan calayhi cala alkhalqi khalqiga korkooda saas oo kale in la yidhaahdo in noqonaysaa oo marka waxaa laleeyahay bani aadamka isaga caqligiisa marka la fiiriyo in wax la bilaabo iyo in wax la soo celiyo yaa u adag asaga yaa u fudayd badanna in wax la soo celiyaa bani aadamka u fudud marka waxaan ka hadlayna waa bani aadamka markaas na bani aadamka yacnii waxgaradkiisa iyo waxfahamkiisa iyo caadadiisa shay hadda la bilaabayo iyo shay wax ka joogaan in la soo celiyo sidiisii hore lagu soo celiyo sida hore in lagu soo soo celintaa fudud asaga agtiisa ee markaas ilaahayda ka ka macnayn mayna markaas na ayb macnaha horaana marka iskaba ayaa wanaagsan wahuwa soo celintu ahwanu ay hayinun mid fudud waaye calayhi cala llahi alla korkiisa waa ku fududahay naam wax ku culus alla korkii maba jiraanba haddana iyagiibaa waxay inkirayaan yaa idin abuuray haddii la dhaho allah ma idin soo celin karaa marka la yidhaahna bacthi ma jira ayagaa dhahaya markaasaa waxaa laleeyahay war celinta iyo iyo iyo abuuristii hore ee middan celintaaba fudude seed middaan u inkiraysaan walahu welilaahi alla unba u sugnaaday almathalu tilmaantii alaclaa saraynta badnayd fi samaawaati samaawaat dhexdeeda waalardi iyo dhulka dhexdiisa ayb qur-aanku marka daa'iman doodiisu dood aada u cajaa'ib badan weyn waa qancinayaa qofka inuu qanco rabo waa qancinayaa xuja muqnica buu keenayaa qur-aanka ninkii mucaanid ee madax taagayana isaga baa marka madax adayg iyo macangegnimo unbuu kala tegayaa ma ahane xujada waa ku oogayaa qur-aanka wa huwa alle alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waa alxakiimu falsan marka walahu lmathalulaclaana dee ilaahay tilmaantiisaa sarrayso wax la tilmaan dhan ma jiro alle laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir daraba lakum mathala min anfusikum hal lakum mima malakat aymaanukum halkanna waa maahmaah maahmaahdan soo socotana waxaa laga maahmaahayaa waxay tahay bani aadanow waxau alla wuxuu alla leeyahay bani aadam haddaad tihiin qof jecel ma idinku jiraa addoonka asaga uu leeyahay xoolaha asaga alla siiyeyoo isagu ou haysto ee xaasaska ama xaasaskii iyo guryihii iyo yacnii maalkiisii iyo tijaaradiisii iyo ganacsigiisii nin jecel ma idinku jiraa shaqaalihiisu inay la yeeshaan oo markaa yacnii uu ka cabsanayo inay la xisaabtamaan sida uu uga cabsanayo shari shariigiisa ninka isaga shirkada la ah sida uu xisaabtankiisa uga cabsanayo kale markaa uu uga cabsado sidaa ma idin qabanaysaa bani aadanow maya waa idinma qabanayso ee waxaad idinku diideen sideebaad ilaahay u kor saaraysaan maxaa yeeley waxaan aad ilaahay qeyrkii caabudaysaan allah iskale addoomay alle u yihiin idinkana allah idin leh marka ilaahay addoommadiisa seed wax ula siiseen oo shirkad alle iyo addoommadiisa seed shirkad uga dhigteen ile maxaa yeeley ninka ilaahay qeyrkii caabudayo hal in la fahmaa waa lagama maarmaan cibaadadu waa xaq ilaahay leeyahay xadiidkii mucaad bnu jabal radia allahu canhu waxaa ku jirtay yaa mucaad atadrii maa xaqullaahi cala alcibaad mucaadow ma taqaanaa ilaahay xaqa uu addoommadiisa ku leeyahay markaasuu yidhi allahu warasuulu aclam markaabuu nebigu wuxuu ku yidhi xaqullaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an xaqa ilaahay addoommadiisu ku leeyahay waa inay caabudaan waxna aynan ugu darin cibaadada cid kale haddaba marka cibaadadu waa wax ilaahay iska leeyahay subxaanahu wa tacaala shay cibaado ah marka aada ilaahayna siiso qeyrkiisna aada siiso qeyrkaas waa addoon sowmaa ilaahay addoon u ah waxay noqonaysaa marka inaad ilaahay iyo addoonkiisii wax iskugu dartay adigiina ma ogolid ninka shaqaalaha kuu ah ood quut yacni aada siiso joornaatiga aada siiso ama aada siiso yacni mushaarka aada bishii siiso ee aan dukaanka iyo xoolaha aan waxba ku lahayn sanadku marku dhammaado inuu kula xisaabtamo uu ku yiraa noo qaybi faa-iidada ma ogolid adiga oo adigii waxaad leedahay war seed waxaan anaa shaqaystay anaa iska leh see wax iila leedahay aduu shaqaalaa tahay meeshaan ka tagniyo marka adigii shaqaalahaagii in wax lagugu daro ma ogolid rabbi baad wax ugu daraysaan addoommadiisa wax taas marka m rabbi ma qabanay marka macnaha marka weyn ee aayadda ku jira ee maahmaahda aayaddu sidaas waay waxaa mushkilaha marka dadku cibaadada marka laga hadlayo waxaan waa cibaado waxaan cibaado ma aha marka laga hadlayo shay cibaadadu wuxuu noqon karaa wax qalbiga laga niyeysan yahay iraado oo qalbi ah wuxuu noqon karaa cibaadadu waxay noqon kartaa qowl waxyaaba ilaahay lagu caabudo oo afka laga dhehe ama alla bari ha noqoto ducadii iyo wixii la midka ahaa wuxuu noqon karaa ficil la sameeyo sida sujuudda iyo rukuucda iyo gowraca iyo ayuu noqon karaa waxyaabahaas oo dhan marka waxaan haddayba cibaado noqdaan ilaahay keligiis in la siiyo waa loolana qasdo cid kalena aan loola qasdin dadka gabal marka mushkiladu waxay leeyihiin waxaani markaa inay cibaado yihiin inaynan cibaado ahayn baa isaga daran qaarkood qofkii marka waxaa la rabaa isaga inuu qur-aankii ka fahmo sunnadii nebiga ka fahmo ee dadka ahlu cilmiga uu ka fahmo wixii cibaado ah markuu ka fahmana inuunan cid kale ula qasdin rabbi keliya ula qasdo ayib cibaadaadkii marka qaar marka cibaadaad qalbi ah waayo cabsidaaba ka mid a khowfka khowfu siri yani adiga waxaan khowf dabiici ah baa jira kaa ka hadli mayno khowfu siriga wax aan kula joogin sababkii uu kugu dhibi lahay aan muuqanin yaad yacni oo aan markaas ku arkaynin inaad ka cabsataa waxay keenaya inaad cabsidii ilaahay lahaa kaas wax ugu dartay qofkani hadduu de wixii wax kugu dhibi lahaa wato waa baab kale waa anagii soo marnay nabiyullaahi muusaaba waa kii ka cararay magaalada asbaabay ayagu haysteen kuwaas marka waa khowf dabiici ah laakiin khawfu siri allah keligiisa iska leh camal qalbiga laga sameeyo waaye ilaahay keliyana loola qasdo acmaashan cibaadaadkan badanigaa sida salaada sujuudda rukuucda gowraca wixii la mid ana waa acmaal jirka laga sameeyo ilaahay loola qasdo ducada iyo rabbi uqeyshashada marka dhibaato ay ku hayso iyana waa waxaad afka ka dhahayso dabcan qalbigaagiina yaallo ilaahay keligii baa la rabaa marka inaad u bariso ood dhahdo xaggaa ka ilaahay keligii inaad marka bariso ood isaga ula jeesataa la rabaa ayb marka qaala tacaala allah wuxuu yidhi daraba lakum wuxuu idiin daraba lakum allah wuxuu idiin caddeeyey mathalan maahmaah ahaan wuxuu idinkugu caddeeyey min anfusikum nafihiina maalan maahmaah buu idiin caddeeyey alle min anfusikum nafihiina xaggeeda ayuu idinkaga caddeeyey maahmaaha yacnii idinka idinku saabsan hal lakum ma leedihiin dadow mimaa malakad mimaa kii xaggiisa malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina waa addoomihiinne min shurakaa-a ay shurakaa-u shuraka ma ku leedihiin oo addoommadiinu shuraka inay idinla noqdaan taas ma idin qabanaysayo ma leedihiin fii maa shay ay shuraka idinkula noqdaan rasaqnaakum aan idin siinay annaga oon idinku arsuqnay inay addoommadiina idinla wadaagaan oo shirko idinkula noqdaan arrintaa iyada ma idin qabanaysaa oo fa antum idinku fiihi kaa alla oo aan idinku arsuqnay dhexdiisa fa antum idinka iyo wahum iyagu fiihi kaas aan idinku arsuqnay dhexdiisa sawaa-un jin aad tihiin marka ood u sinnaataan saa ma idin qabanaysaa takhaafuuna xaal aad ka cabsanaysaan hum iyaga ka khiifatikum cabsidiina oo kale anfusakum dadka idinka idinla midka ah oo xoolaha idinla leh oo sheerarka idinla leh oo saamiyaalka idinla leh sida aada uga cabsataan oo kale aada uga cabsanaysaan sidaa ma yeelaysaan waa idinka kadalika sidaadaas oo kale nufasilu aan u kala dhigdhigaynaa al-aayaati aayadaha liqowmin baan u kala dhigdhigaynaa yacqiluuna wax garanayaan marka maahmaadan marka macnaheedu sidaas waayo yacnii idinku waa diideysaan addoon aada leedihiin xoolihiina inuu idinla yeesho oo uu idinla xisaabtamo oo aada uga baqaysaan sidii ninkii xoolaha idinla lahaa ee shir shirkadda aada ahaydeen sida aada uga baqaysaan xisaabtankiisa oo kale inaad uga baqdaan addoommadaas ma rabtiin idinkuna ilaahay wixii ou lahaabaad addoomihiisii wax ka siinaysaan taa marka sax ma ahan waayna waa caqli celin waay aayaddan oo kale mid la macnaa waxaan kusoo marnay suuratu naxli wallaahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risqi fama aladiina fudiluu biraadi risqihim calaa maa malakat aymaanuhum fahum fiihi sawaa afa binicmat illaahi yajxaduunna waa soo marnay nin marka raba male maalkiisa cid kale shirko inay kula noqoto oo aan maalkaas waxba lalahayn addoon marka waxaa tusaale loogu qaadanaya da addoonku nin waxyeelan karaba ma aha asaga ilaa maanta dagaalka socdo iyo dhibka jiro iyo ishaysadka iyo dadka ishayo oo dhan maxay isku hayaan ninkan yani qof walbaa xaqaygii buu leeyahay nacam marka adigii xaqaagii in lagula yeesho ma jeclid see ilaahay ku jeclaanayaa xaqiisa inay cid kale la yeelato nebi baan la yeelo karin malagaan la yeelo karin rasuul baan la yeelo karin bani aadam kalaan la yeelo karin waa ilaahay xaqiisa isaga keligiisa iska leh cid inay wax la yeelato ou rabaana ma jiro ayb daraba lakum daraba wuxuu caddeeyey alle lakum idinkuu idiin caddeeyey maalan maahmaah buu idiin caddeeyey min anfusikum nafihiina xaggeedowna idinka tusay oo idinkugu caddeeyey hal lakum ma leedihiin dadow mimaa kii xaggiisa malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina min shurakaa-a ay shurakaa-a kuwa wax idinla leh sidaa ma leedihiin shurako addoommadiina shurako inay idiin noqdaan ma leedihiin fii maa kii dhexdiisana ay shirko idinkula noqdaan rasaqnaakum aan idin siinay oon idinku arsuqnay oo fa antum idinku iyo wahum iyaga fiihi kaas aan idinku arsuqnay dhexdiisa sawaa-un aada ku tihiin jin inaad ku sinnaataan markaas takhaafuuna xaal aad ka caad cabsanaysaan hum iyaga idinkoo ka baqayo ka khiifatikum cabsidiina oo kale anfusakum idinka dadka idin idinla mida aad ka baqaysaan aada uga baqaysaan oo kale yacnii dadka anfusakumtan hadda waxaa laga wadaa dadka aada wax isla leedihiin saaad uga baqaysaan oo kale markaas aa uga baqaysaan sidaa ma yeelaysaan sidan allana hadda ha u yeelinina si idinkaba aydnan rabin rabbigiin ha kula dhaqminina kadalika sidaadaas oo kale nufasilu laayaati aayaadka aan u kala bixbixinaynaa liqowmin baan ugu kala bixbixinaynaa yacqiluuna wax garanayaan oo dadka waxaa ugu fadli badan uguna kheyr badan nabiyullaahi moxamed sal ll ly slam isagana ma jeclayn ma jeclayn in xaqii ilaahay lahaa in isaga xaggiisa lasoo mariyo oo ilaahay iyo isaga wax layskugu daro ma jeclayn ninbaa maalin wuxuu ku yidhi maa shaa allahu washi'ta nebi moxamedow haddii alla doono iyo adiga ayuu yidhi markaasuu nebiga yidhi ajacaltanii lilaahi niddan warma ilaahay baad aniga fac ila dhigtay igala fil igala dhigtay qul maa shaa allahu waxdahu war maa shaa allahu waxdahu dheh riwaayo kalena waxay leedahay qul maa shaa allahu huma shaaa muxamed haddii ilaahay doono markaas ka bacdina nebi moxamed ou doono sidaas dheh waa shaygii marka mashiicadii allana suurtagal ku ahayd nebi moxamedna ama qofka bani aadamkana suurtagal ku ah wax ka waran marka bani aadamba uusan kasoo agdhowaa karin say noqonay marka in ilaahay iyo keyrkiis layskula simo waa darnaanaysaa ayb bal itabaca aladiina dalamuu ahwaa'ahum bigayri cilmin bal ee itabaca aladiina kuwii waxay raaceen dalamuu dulmiga fale shirkiga la yimid ahwaa'ahum nafahooda waxa ay jeceshahay dooqoodii bay iska raaceen bigayri cilmin cilmi la-aan bay raaceen faman kumaa yahdii hanuuninayo oo hanuunin karo man axad adalla allaahu alla uu dhumiyey wamaa lahum uma sugnaanin iyaga min naasiriina kuwa u hiiliya ma leh uma sugnaanin ee faaqim oog oo taag toosi wajhaka wejigaaga toosi lildiini diinka intii ka ah u toosi xaggiisa xaniifan xaal aa tahay mid qallooca kasoo iilanayo oo toosnaanta usoo iilanayo ama xaniifan xaal uu yahay diinkaasi mid qallooc iyo shirki oo dhan ka iilan oo towxiidkii markaa u barax tiran fitrat allaahi ilzam laazim fitrat allaahi ilaahay diintiisii laazim oo qabso allatii taa oo fatara annaasa dadka uu ku abuuray alleh calayhaa korkeeda uu ku abuuray laa tabdiila doorin likhalqillaahi ilaahay diinkiisa uma ahaanin dalika kaagaas addiinu diinkii weeyaan alqayimu ee toosnaanta badnaa toosnaa walaakina aktara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan muniibiina xaal aad tihiin idinkoo soo noqonayo ilayhi ilallaahi xaal aad tihiin kuwa alla usoo noqonayo usoo towbad keenayo wejigiina xagga alle ujeediya diinka ujeediya wattaquu cabsada hu rabbi ka baqa oo ka cabsada oo ka dhowrsada wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga walaa takuunuu ha ahaaninina min almushrikiina mushrikiinta ha ka mid noqonina min aladiina kuwii ha ka mid noqonina faraquu kala geegeeyey diinahum diinkoodii kala geegeeyey wa kaanuu ahaadeen shiican kooxa kooxo kala noqday kullu xisbin koox kasta farixuuna kuwii ku faraxsan oo ku qanacsan waaye bimaa kii ladayhim agtooda ahaaday wixii agtooda ahaaday bal itabaca aladiina dalamuu ahwaa'ahum sidaas uu alla wuxuu soo bayaaniyey rabbi wuxuu leeyahay halkan dadkii maynan raacin xaqaas intooda badane hawadooday iska dabagaleen bal ee itabaca aladiina kuwii waxay raaceen dalamuu dulmiga falay ahwaa'ahum ahwaadoodii bay dabagaleen oy raaceen bigayri cilmin cilmi la-aan dooqoodii unbay iska daba kaceen cilmi la-aan faman kumaa yahdii hanuuninayo man qofkii adalla allaahu alla uu dhumiyey qof rabbi dhumiyey yaa hanuunin karo hanuun siin karo waa laa axada wamaa lahum uma sugnaanin iyaga min naasiriina uma sugnaanin kuwa u hiiliyo u gargaaro ee faaqim oog nebi moxamedow taag yacnii toosi fasadid wajhaka wejigaaga toosi liddiini diinka u toosi xaggiisa xaniifan xaal uu yahay diinkaasi midkii iilan oo qallooca iyo shirkiga kasoo leexday ama adigu xaal aad tahay midkii iishay oo qalloocii kasoo iishay oo toosnaanta adoo usoo iilanayo ayb macnahana marka waxay tahay almustaqiimu aladii laa ciwaja fiihi waa shayga toosan oo aan qallooc ku jirin ayb can ilistiqaamati ka toosnaanta aan kasoo yani ka iilanin ayb marka waxa uu diinku kasoo leexanaya waa maxay waxaa weeyaan yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo keyrkeed oo dalaalaad ah ayb fitrat allaahi waxay ku nasbisan tahay iqraa ilzam laazim oo ku dheg fitrat allaahi ilaahay diinkiisa ku dheg oo qabso fitradu marka waa diin allaahi ilaahay diinkiisa qabso allatii diinkaas oo fatara annaasa dadka uu abuuray alla calayha korkeeda uu ku abuuray ay khalaqa annaasa calayha waana qowlka ibnu cabaas iyo jamaaca min almufasiriin ay ku tageen islaamkaana laga wadaa ee islaamku marka dadka ilaahay waa ku abuuraa cunugu markau dhalanayo haddaan la dhuminin waalidkiisa uusan waxba u sheegin haddii uu sidiisaas loo dhaafo sida uu u joogo marka uu soo weynaado caqli yeesho wuxuu yeelanayaa marka rabbi waa garana cirkan iyo dhulkan inaynan is abuurin rabbi abuuray inuu jiro isaga in la abuuray waxyaabahaas oo dhan marka fitradaasi haddaan la fasaadinin rabbigaas dhulka ee cirka abuuray in la caabudaa inay sax tahay uu garana laakiin mushkiladu waxay tahay dee fitradii maxaa lagu fasaadiyaa laba shay culimada saasay dhahaan shayga koowaadda waxay tahay tarbiyo qalloocan nabiga waa ka dhahaya sala allahu calayhi wasalam maa min mawluudin mid la dhalaa ma jiro ilaa wayuuladu cala alfitrati fitradaa lagu dhalaa fa abawaahu yuhawidaanihi labadiisa labada aab aabihii iyo hooyadii baa yahuudi ka dhigo ow yunasiraanihi ow yumajisaanihi iyagaa nasraani ka dhigo yahuudi ka dhigo majuusi ka dhigo muslimay ka dhigaan lama dhihin leanna muslimnimada waaba ku dhalanaa ilmaha yarkaan iyaga laakiin islaamnimadii ou ku dhashay ka qalloocinayaan iyagiibaa marka waxay ka dhigayaan marka fitradii qalloocinaya shayga labaad ee fidrada halleeyo ama qalloociyo waxaa ka mid a falsafada qofka haddii falsafado lagu aqriyo lagu aqriyo lagu aqriyo wixii saxda ahayba qalada u arkaaba ayb walidaalika markaad fiirisaan dadka aan hadda cilmiga baranin reer baadiyaha ah ninka geel jirka ah oo maalan soomaaliga ee weligiis meel cilmi lagu hayo aan arkin waxyaabo badan ha ka qaldanaadaan jahli badan ha ku jiro haddana laakiin waxyaabo calal fitra uu kaga taagan yahaa jiro oo maanta dhan marka haddaad fiiriso yacni ninkaa geel jirka ah waxyaaba nin wax bartay oo falsafadu ku ciyaartay uu aaminsan yahay baunan isagu aaminsanayn risqiga ilaahay gacantiisuu ku jiraa buu ku leeyahay maanta hadduu abaaro ay ku dhacdo iyo hadday ku dhacdo barwaaqo iyo hadduu helo abaar markay ku dhacdo ilaaha keenay buu ku leeyahay nacam midkan falsafada iyo balaayada la geliyey wax kale u aaminsan yahay nacam waxaad arkaysaa isagoo dhahaya marka rabbi baa naga sarreeya uu kuleeyahay nacam war ilaah iga sarreeyaan ku dhaartay ayuu leeyahay sarreynta qalbigiisa isagii jirtaa nin intaas wax baranayana waxaa laga yaabaa ilaahay waa waa sarreeya haddii la yidhaha dembi inuu u arko oo ilaahay kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro hore ma jiro gadaal ma jiro waxyaabahaas u akrinaa ninkan reebaadiyaha maleh limaa khalaqtu biyadaya marka sideeda loo dhaafo iyadoon ilaahay lagu shabahaynin makhluuqa rabbi gacan ma leeyahay marka la yidhaha ah hadhihin buu ku leeyahay midkaan fitrada ka qaribantay laakiin ninka iska reer baadiyaho weligiis aan cilmi baranin wuxuu ku leey ilaahay gacantiisaa weyn uu kuleeyahay nacam gacan allaa weyn ayuu kuleeyahy yaa u sheegay ase cid bartay male nacam dhehna lama dhihin hadhihinna lama dhihin fitradii ku jirtay ayaa halkaas marka gaarsiisay marka fitrada waxbarashada marka fitrada waa lagu kharibaa waxbarashada qaldan laakiin ilaahay diintiisa qur-aanka iyo sunnada iyo fitradu waa isdaboolayaan wixii ilaahay bani aadamkan isagaa abuuraye wixii qalbigiisa uu ku abuuray sidii alla sharcigiisa marka la baro sharciga iyo fitradu waa isqaadan karaan laakiin sharciga haddii laga tago iyo fidradii hore u jirtay ma isqaadanayaan fidradii waa qaribme markaas macnaha marka halkan ku jira saas waay xadiidka nabigana sala allahu calayhi wasalama wuxuu ahaa kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa hal tuxisuunahaa min min jadcaa sida neefka xoolaha marku dhalaayo nabigu sal ly slam suu ku shabahay arag neefka xoolaha wuxuu dhalaa neef u eg asaga rida waxar markay dhasho waxar iyada muuqaalkeeda lehay dhale orgi hadday dhashana orgi muuqaalkeeda lehoo kaley dhalaysaa hal tuxisuuna min jadcaa wax dhag jeexjeexan ma ku arkaysaan buu yidhi nabiga maya waay macnaheedu waxay tahay dadkaa dhagaha ka jeexjeexo ee marka horey dhalanayso sidii ilaahay abuuristii allay ku dhalanaysaa neefkaa hooyadeed ay u eg tahay ee dhalay laakiin dadka waayo waxa ku ciyaarayo farsamada wato walidaalika waxaad arkaysaa saa darteed buu aayaddan allah wuxuu yidhi laa tabdiila likhalqi illaahi fitrat allahi ilaahay fitradiisa laazim oo qabso allatii fitrada oo fatara annaasa alla uu ku abuuray dadka caleyha korkeeda laa tabdiila doorin likhalqillaahi ilaahay abuuristiisa ma ahaanin likhalqillaahi laba macnaa ku jira ay lidiinillaahi in la yidhaaho wixii alla dadka u abuurayoo diinta ah bedelaad ma leh macnaha labaadna waxay tahay likhalqillaahi abuurista alle lama bedelo oo dadkaa bedelayo markaa shaydaan baana ku xambaarayo cadaab baana lagu mudanaa dabcan suuratu suuratu nisaa aan kusoo marnay fala yugayirunna khalqa allaahi maantana khalqiga alle bedelaadiisa adduunku waa ku caanbaxay oo dukaaman baa u furan meelaa u furan ilaa hadda waxay marayaan qofku inuu jinsigiisii xubintii alla u abuuray intuu iska gooyo loo jeexo marka yacnii xubin haween loo jeexo ayay marayaan dadkii hadda nacam firada abuurista alle say u qaribayaan bal fiiri nacam heerkaasay marayaan ninkii inuu naaso samaystay marayaan oo uu naag iska dhigo abuuristii buu bedelayaa haweenkii laftooda qaara noocaas a nacam oo naasihii marka inay ka baaba-aan isku dayo nin oo kale inay noqdaan oo ama yacnii hormoonadii iyo wixii ay ku kala gedisnaayeen iyo intay isticmaalaan wax daran baa marka shaydaankii ku kalifay oo uu marka yacni shaydaankii u qurxiyey dalika kaagaasi addiinu diinkii weeyaan alqayimu toosnaa walaakina akhara annaasi dadka badankoodsan laa yaclamuuna ma garanayaan muniibiina xaal aatiin kuwii noqonayo ilayhi ilallaahi xaal aatiin kuwa u laabanayo oo rabbi u towbad keenaya idinkoo ah hogaansama wattaquuhu ka cabsada rabbi wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga walaa takuunuu ha ahaaninina min almushrikiina mushrikiinta ha ahaaninina oo kale meeshaan marka culimada qaaraa ka qaateen dadka aan tukanin salaad la-aantu inay gaalnimo tahay leanna ilaahay wuxuu yihi salaada ooga mushrikiin ha noqonina saasay dhaheen xadiidka nebigana wuxuu ahaa bayna arajuli washirki aw ilkufri tarku salaa nin iyo gaalnimo waxaa u dhexeeya salaadoo laga tago la gooyo la dhaafo khatar waayo marka salaad la-aantu min almushrikiina waxaa halkan looga shabahayna waxay tahay yahuud iyo nasaaro iyaga maadaama ay ahlu kitaab ahaayeen salaad waa yaqaaniin oo w salaado iyaga waa lagu farad yeelayo way garanayeen waa tukanayeen mushrikiinta laakiin iyaga salaad maynan aqoonin saas darteed baa walaa takunuu min almushrikiina layidhi xajka marka laga hadlayo cumar aharkii laga wariyeyna wuxuu ahaa qofkii maal haysto ee marka yacnii aan xajinaynin ee xajku ku waajibay cudurdaar la-aan waxaan doonay buu yihi cumar inaan jizye ka qaado jizye inaan ku farad yeelo sida yahuudda iyo nasaarada jizye looga qaado culimada waxay yidhahdeen leanna yahuud iyo nasaaro ayagu xaj ma aqoonin mushrikiintu laakiin xaj waa yaqaaneen ayaga oo nebiga ka hor waawaa xajin jireen ayb marka labada qolo sidaas baa qoladan marka xajka ka tegayso iyagoo awood u leh cudurdaar la-aan xajka dhaafaya waxay shabahayaan yahuud iyo nasaaro kuwan salaad la-aanta oo salaada ka tegayana mushrikiinay shabahayaan walaa takuunuu ha ahaaninina min almushrikiina ha ahaaninina mushrikiinta ha ka mid ahaaninina min aladiina kuwii ha ka mid noqonina faraquu kala geeyey diinahum diinkoodii kala geeyey wa kaanuu ahaadeen shiyacan koox koox aayaddan marka abu hureyre wuxuu dhihi jiray liahli lqibla aayaddan muslimiintay ka warramay buu dhihi jiray culimada qaar kalena yahuudiya nasaare ay ku macneeyeen way jiraan laakiin alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab haddii yahuudiya nasaaro lagu ceebeeyo kooxa kooxo inay diinkooda ku dhex noqdeen ummaddan muslimiintana ku ammaanaan maayaan iyaguna inay diinkii koox koox ku noqdaan oo mid walbaa marka midda kale ay lacnadayso mid walbaa ay midda kale anaa ka toosan un ay leedahay oo aan marka kitaabkii ay aaminsanaayeen iyo sunnadii nebiga sal ll ly slama aynan ku kala baxaynin koox kooxdaasi marka waxaa weeyaan suurat lancaamna waa uga soo hadalnay in aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan lasta minhum fii shay marka qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu kooxahaas ka fogaado kooxna inuunan u abtirsanin u nisbo sheeganin dhexgelin iyo intimaa iyo yacnii u abtirsi inuunan ku samaynin qofkii muslima wax fiican oo sharcigu ammaanay oo sharciga ku bannaan samaynayan inuu la qabto adiga muslimiinta wixii wax fiican samaynayo oo sharciga ilaahay subxaanahu watacaala ku saxan garab inaad siisaa lagaa rabaayo watacaawanuu cala albiri wataqwaa baa kuu taallo laakiin inaad koox ka mid noqoto oo aad dadkii kala nacdo ood kooxihii kale aada necbaato necbanaan aada qalbigii ugu hayso lama rabo aasaasna waxaa u ah kooxaysigu tacasub ninkii marka yacnii tacasub uu ku jiro oo isagu marka yacnii qolana ka tacasubayo qolana ku tacasubayo muslimiintii dhexdooda ka dhex sameynaya lama ogola taas kullu xisbin koox kasto bimfarixuuna kuwa kuwa farxaya weeyaan ku faraxsan bimaa waxa ladayhim agtooda ahaaday ayay ku faraxsan yihiin oo sawaab ayay u malaynayaan ay u qabaan sidaabay marka yacni ugu dhegan yihiin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed